raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatulla barakaatu dhegeystayaal nagala socotaan waa raadi xasan guunis deetan iyo toddoba arbic toddoba megahartis dhobleyna waxgeeda kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda sanguuni qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya wasaaradda haweenka jubbaland oo baaqu dirtay haweenka ku nool deegaanada jubbaland muhiimad nooco ayay bulshadu leedahay dib heshiisiinta warbixinada keena dhegeystayaal magaalada ceergaabo oo laga bilaabay magaalada ceergaabo oo laga bilaabay olole kor loogu qaadayo canshuuraha iyo sharciga gaadiidka qaadashada kaarka aqoonsiga kalluumeystada oo iyadana laga bilaabay magaalada boosaaso warka dibadda dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaa dibadbaxyo ka socda wadooyinka waaweyn ee magaalada israel qodobadaas oo faahfaahsan oo diyaar garooba dhegeystayaal ismaqal wanagsan dhegeystayaal mar kale waa habeenimo talaada sii bixisa arbacana soo galayso taarikhday ku beegan tahay lix labaatanka bisha agoosto sanadka laba kun shan iyo labaatan warka midmo wax soo saarada lana socodsiin anigo cabdillahi abdicasiis salaad warka ufidsan aan ku bilow wasaaradda haweenka dowlad goboleedka jubbaland ayaa baaq u dirtay haweenka iyo gabdhaha ku nool deegaanada jubbaland si faahfaahinta warbixintan uu ku eegayo khadar axmed salaan waxbarashadu waa furaha horumarka bulsho kasta waxayna door weyn ka qaadataa sidii haweenka soomaaliyeed ay uga mid noqon lahaayeen horumarka iyo go-aan qaadashada iyadoo arrintaasi laga duulaya ayaa wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka iyo arrimaha qows qoyska dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqday haweenka ku nool deegaanada jubbaland inay xoogga saaraan waxbarashada si ay door muuqda uga qaataan horumarinta waxbarashada haweenka sababtoo ah gabar aanan waxba baranin xafiisna kama shaqayn karto imtixaanna ma geli karto shaqana ma qaban karto awalan waxaa ah inay gabar walba maanta ay dhegaysan doonta inay waxbarasho aado waxbarashada yaraan maleh weynana ma laha inay waxbarashada aad tagtid haddaad dugsi sare u dhammaysa ha ku ekaanin dugsi sare jaamacad aad dugsi dhexe haddaad dhammaysay dugsi dhexe ha ku ekaanin dugsi sare aad haddaad hooyo tahay oo adiga oo iskuulkaagii wata ama jaamacadda ku jirta aada hooyo noqotay ha ka caajisid owlaad baa dhalay guri baa maamul iga rabo waxaa liga rabaa inaan reer maamulo saas darteed waxbarashadii ma wadi karaa ha dhihin ha ka harin waxbarashada gabaray wax soo baro shahaado la imow shahaado markaa la imaado dowladaadii waxay ku tiri waa ku tixigelinaynaa adaa muhiim noo ahaa lagu yiri marka waxaa la ogaaday shilimaadka ay soo qaadato gabadha iyo shilimaadka wiilka uu soo qaato qoyska inuu muhiim u yahay shilimaadka uu wiilka gabadha soo qaado
qaar kamid ah bulshada ku nool degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey kaalinta dib heshiisiinta ee horumarinta nabadda naxwi axmed kadiya ee warbixintan inoo haysa
bulshada soomaaliyeed ayaa muddo dheer oo uu dalku burbur ku jiray waxaa dhex maray colaado kala duwan oo saameyno ku yeeshay nolosha bulshada soomaaliyeed iyadoo ilaa iyo xilligan ay jiraan colaado ka dhex dhacaa deegaanada qaarkood haddaba waxaa mararka qaar laga hadlaa ahmiyadda ay leedahay dib u heshiisiintu iyada oo loo arko in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed loo sameeyo dib u heshiisiin si loo gaaro nabad waarta iyo horumar ay dadku ku wada noolaadaan qaar ka mid a bulshada ku nool degmada dhobley ayaa ka aragti dhiibtay muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed u leedahay dib u heshiisiinta waa kuwa iyagoo ka hadlayo arrinkaas
horta awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed moxamed xasan muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiinta waad og tahay waqti xaadirkan aan wada hadlayno xaalkeena meesha uu yaalo iyo caqabadaha mataqaanaa soomaalida mataqaanaa horumarkeena hortaagan waad garan kartaa waa un colaado iyo isku dhacyo unbaa mataqaanaa halkaana soo gaarsiiyey marka maanta de haddii heshiis la ahaan lahaa oo bulshadu bulsho heshiis ay ahaan lahayd de horumaro badan baan tiigsan lahayn oo oo dee adduunkaas yaan wax la wadaagi lahayn waan ku dhowahay walaalle magacayga waa cabdiweli cabdinasiib heshiisiinta waxyaaba badan bay u leedahay sida inay dadkaas isku soo dhowaadaan burwaaqa iyo bashbash iyo cimri dheeri ay ku wada noolaadaan inay isla noolaadaanoo deegaankooda si fiican ay u wada beertaanoo si fiican ugu wada noolaadaan inay dadkaas isku laafmurnaadaan kaalin weyn bay ka qaadan ka dhah waddankay joogeeno si fiican ugu dhismo ugu burwaaqooba inay muxuu ahaa dadkooda si fiican wax ugu bartaan inay caruurtooda muxuu ahaa edab iyo tarbiya ay wax badan u yeeshaan in bulsho wanaagsan ee meeshaas baa ka dhalan karta inay bulsho wanaagsan oo isku toosan inay kaas ka dhalataa laga yaabaa
waa dhegeystayaal magaalada ceergaabo ayaa laga bilaabay olole kor loogu qaadayo canshuuraha iyo gaadiidka sharciga gaadiidka xasan maxamed laaye warbixintan noo haya magaalada cerigab ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa laga daafuray ololo ballaaran oo kor loogu qaadayo canshuuraha iyo hubinta sharciga gaadiidka kaasoo ay si wadajira u hirgeliyeen wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta maamulka canshuuraha bariga ee magaalada cergaabo ee maamulka somalilan iskuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta maamulka canshuuraha bariga magaalada cergaabo ciise cabdi cabdulaahi ayaa bulshada ku booriyey inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana ay gaadiidladu hubiyaan inay haystaan dhammaan sharciyada wadamarista
oo ah dardargelinta cashuurta gaadiidka hadday liisan tahay iyo hadday rawr tagas tahay iyo hadday kala wareejin tahay runtii cashuuruhu waa qodob dastuuri bay ku asaasan tahay maaha dee wax layska barayo wax xeerarka qaranka iyo sharcigu ay waajibiyeen runtii in lixdaa bilood ee sanadka ka hadhay lixdii bilood baa la galay sanadka dayaaqadiisii lixdaa bilood waa joogteynaynaa si dheelilaa baan uga howlgelaynaa shagboynnada magaalada xeergaabo xaafadaha iyo isgoys kasta waxay amar ku qabaan ciidanka ilaalada waddooyinka iyo ciidanka turbataariyadu oo ay amar cad ku qabaan in gaadhi kastoo bilaa sharci ah oo maraya magaalada ay qabtaan weliba la ganaaxo oo xalig iyo ganaax iyo cashuurtii oo laga qaado la isugu daro shacbiga waxaanu leennahay intaad fog tahaa la faytaa marka hore iska cashuura ee gaadiidka iska cashuura oo sharcigiinna dhammaystirtaa haddii sharcigaa ku dhammaystiran yahay cid ku qabsanaysaa iyo cid isxaqiiqanaysaana ma jirto ee kolley inahaasaan ku gebagabaynayaa askartana waxaan farayaa dhirbaaxada iyo garaacista iyo iyo wixii rixiixiha shacabka intaa aad ka ilaalisaan baan idinkalaan idinka codsanaya oo idinku boorinayaa in sida ugu quruxda badan shacabka loo ilaaliyo loo dhaqaalayo loo shaqa loo ilaashado ayaan idinku boorinayaa mas-uuliyiintii kale ee qaybta ka eed ololahan ayaa si wadajira ugu baaqay gaadiidleyda inay bixiyaan canshuuraha si loo horumariyo adeegyada bulshada waxaannu olole dardangelin oo cashuuro ah ka bilownay gobolka sanaa gaar ahaan degmada ceerigaabo waxaannuna dadweynaha ceerigaabo ee degmada degan ogeysiinaynaa in cashuurihii wixii ay ku baaqdeen wixii aan lahayn si deg dega xafiisyada ay u tagaan oo adeegooda qaataan nin kasta oo aan liisankiisu cashuurayn gaadhigiisu u kala wareejisanayn buug aan sidan bilaydh aan lahayn waa la xeraynayaa dargelin aannu ku samaynayno muxuu ahaye gaadiidleyda magaalada xergaabo muxuu ahaye inay cashuuraha iska bixiyaan oo sistamkii iyo sharcigii ay maraan waxaanu u soo jeedinaynaa dhammaan gaadiidleyda magaalada xergaabo in maanta wixii ka dambeeya ee aan la ogolaan doonin aanayna socon doonin gaadhi bilaa sharci ah waaha wasaaradda gaadiidka iyo maamulaha cashuuraha beriga sidaasoo amarkaasi uu ku fulayaa saasaynu ku wada shaqaynaynaa annaga ilaanta traafikadu shaqadan joogtaannu u haynaa waa shaqooyinka maalinlaha aannu u hayno sidaasaynu ku shaqaynaynaa waxaannu ka codsanaynaa bulshada bulshada reer cergaabo inay gaadiidleyda inay tixgeliyaan ciidanka ciidankuna sidoo kale ay tixgeliyaan gaadiidleyda waxaanu faraynaa waxweeyaan sidaa ay sheegeen dhammaan taliyaha tubataariyada taliyaha waxweeyaan taraafikada waxweeyaan suduwaha wasaaradda gaadiidka maamulaha cashuuraha beriga waxa weeyaan sida ay sheegeen in gaadiidleydu ay amarka waxa weeyaan u qabsoomaan oo amarka qaataan muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan waxaan ku boorinaynaa in ay bixiyaan cashuurta sida aan u bixin in aynu bixiyaan wasaaradda maaliyadda iyo xukuumaddana waxaannu ka codsanaynaa cashuurta ay ka qaadaan gobollada gobol kasta in ay wax ku celiyaan
waa dhegeystayaal waxaa la socotaan oo dhegeysanaysaan warka habeen maadada sangooni qaadashada kaarka aqoonsiga kalluumaysatada ayaa laga bilaabay magaalada boosaaso si faahfaahinta warbixintana ku ogeyso mar kale naxwo axmed kadiye waa dhegeystayaal waxaa la socotaan oo dhegeysanaysaan warka habeenimo idaacadda sanguuni qaadashada kaarka aqoonsiga kalluumaysatada ayaa laga bilaabay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxaa warbixintan markale inoo haysa naxwo axmed kadiye wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka puntland ayaa magaalada boosaaso ka bilowday qaadashada kaarka aqoonsiga kalluumaysatada magaaladaasi kaarkan aqoonsiga ayaa waxa uu door muhiima ka qaadan doonaa badqabka kalluumaysatada kaas oo fudaydin doona sharciyada jilaabashada kalluumaysiga ee badda agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka puntland maxamed saciid ayaa ka warbixiyey muhiimadda kaarka inaynu maanta qaadanno kaararkii iyadoo la caddaynayo inaynu ka mid nahay eh, iskaashatada kalluumaysiga ee boosaaso wadajir kaarkaasoo in la tari doona inaynu amnigeennu ninka qofka kalluumaysatada oo badda aaday in la xaqiijiyo inuu kalluumaysato yahay inuu burcadbeed yahay ama inuu qof smaaglar yahay oo kontrabaan iyo howlo kale ka shaqaynaya hadduu ka shaqeeyo haddee isagay jirtaa laakiin waxa weeye een, waxaa la caddaynayaa kaarka markasto inuu ka mid yahay iskaashatada kalluumaysiga waxaa kaleeto oo een, la caddaynayaa inuu iskaashato yahay oo ka qayb galo doorashada guddoomiyaha iskaashatada iyo xubnaha iskaashatada ee la dooranayo ee cusub marka wuxuu noo fudaynayaa inaynu ka qayb galno innaga oo iskaashatada ah doorashada xubnaha iskaashatada guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iska- secretariatka inuu ka qayb galo qofku oo kaarkiisa kaga qayb galo isagoo la caddaynayo inuu ka mid yahay iskaashatada Een, waxaa inoo fudaanaya in qofka xaq la helo xogtiisa qaar ka mid ah iskaashatada kalluumaysatada ee qaatay kaarka ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay aad bay noo farxad gelinaysaa in maanta la bixinayo aidhikaaradii iskaashatada oo aan wax badan raadinaynay in la helo aidhikaar sumad u noqonaya dadka boosaas ku nool dadka badda ka shaqaysta iyo dadka kale Ee, ahmiyadda labaad ee aad ugu noqonaysaa iskaashatada waxa weeye siximadu marka luma ama gaadiidka luma oo badda laga helo oo ajnabiyadu helaan dadka badda maraya helaan badbaxyadu helaan in ay helaan aidhi kaarka hadduu leeyahay gartaan meesha uu ka yimi iyo meesha loo raacayo laakiin haddii kale xaqiijin waayaan ee meesha oo ka soo lumay ma berberu ka soo lumay ma dhinaca ka soo lumay boosishka uu ka soo lumay ay garan waayaan oo wax badan ee caqabad naga noqday inta shiishalis iyo geeyeen yaman iyo geeyeen ama cumaan la geeyey oo dadka la baafinayo laakiin markuu aidhi kaar qofku leeyahay waxaa caddaanaysa boosku ka yimi iyo meesha loo raacayo qaybta marka loo wacayo waxaa jira dad markaa ee, muddo intay badda sabaynayeen iyagoo jiifa laakiin lool la helo oo hadduusa caddayn aan laga helin dee qofkii lama garanayo meesha uu ka yimi marka aad bay muhiim waxay ugu noqonaysaa aidhi kaarkaasu inuu u yahay caddayn toos ah oo lala soo xiriirayo wasaaraddii iyo amnigii lala soo xiriirayo oo la sheegayo dadka lumay iyo meesha ka yimaadeen iyo dadka inay ka tirsanaayeen magaciisaba Eh, shaqadan waa dareemayaa waqti badan baan kasoo shaqaynaynay iskaashatada in la diiwaan geliyo Eh, ilaa wasaaraddu waxay diiwaan gelisay toban degmooyin waqti dheerna u qaadatay laakiin hal mid baan rabaa inaan nii sheego oo waxa weye waxaa laga yaabaa inay nii farxad geliso En, systemkan lagu diiwaan gelinayo iyo en, id kaaradan la print gareynayo waxaasoo dhan wasaaradda iskale
waa dhegeystayaal waxaa soo dhegeysteen wararka gudaha kaga haynay kuwa dibadda ayaana horbalse intaa ka hor xubinta ganacsiga ee warka
dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii sarafka iyo suuqyada warka bariiska basmadka loorkii dhowley waxauu ka marayaa konton dolar halka haafkiisu yahay shan iyo labaatan dolar loorka sonkorta dhowley waxaa la kala siisanayaa soddon iyo toddoba dolar halka haafkiisa lagu kala iibsanayo toban iyo siddeed dolar bariiska caadiga loorkiisu waa soddon iyo laba dolar halka haafkiisu yahay lix iyo toban dolar labaatanaha saliidda dhowley waxauu ka marayaa soddon iyo kow dolar halka toban loo yahay toban iyo lix dolar burka caadiga ah loorkii waxa uu marayaa soddon iyo laba dolar halka afkiisu yahay toban iyo lix dolar burka kenya dhowley waxa uu ka marayaa siddeed dolar baasa dhaadheer waa toban dolar sidoo kale baasagagaab waa toban dolar haddii aan eegno dhankaasi sarifka lacagaha qalaad boqolka dolar shilinka lacagta soomaaliga gacanta hore dhowley wuxuu ka marayaa saddex milyan halka gacanta dambe lagu kala qaadanayo laba milyan sagaal boqol lixdan boqolka dolar shilinka lacagta kenya dhowley wuxuu ka marayaa gacanta hore labaiyo toban kun sagaal boqol halka gacanta dambe ay tahay saddex iyo toban kun oo shilinka lacagta kenya haatana dhegaystayaal aan dib idinku celiyo qeybaha kale ee warka
mudaharaadyo ayaa ka socda guud ahaan israa'iil iyadoo kooxda ugu weyn ee u dooda lahaystayaasha israa'iil ee khaza ay maanta dhigeen mudaharaadyo ay ku dalbanayeen in lahaystayaasha ku jira gacanta xamaas lagu soo celiyo dalkooda sawirada ayaa muujinayay wadooyin waaweyn oo ay xireen dad mudaharaadaya oo ka tirsan qoysaska israailiyiin ay la haysto qoysaska la haystayaasha ayaa dalbanaya xaba joojin deg deg ah dibadbaxan ayaa kusoo aadaya kadib markii ilaa iyo labaatan qof lagu dilay laba weerar oo israa'iil shalay ku qaaday cisbitaalka naasir al khan yunis iyadoo dadka dhintay ay ku jireen shan suxufi ra-iisul wasaare israa'iil benjamin netanyahu ayaa isna tilmaamay dhacdaan mid dhaxdin leh wuxuuna sheegay in milatariga ay wadaan baaritaan waa dhegeystayaal guud ahaan waxaad noogu waxay dalka dibadda keenaad kala socoteen raadiyo sangooni sideetan iyo toddoba dhibicda doomeyga hartis dhoolina waxgida warka habeen waxsoo saarada lana socodsiin anigu cabdulahi abdicasiis raanta ku kulmayna warkan kiisa xiga sidaasi nabadgelyo